فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqoon caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan wilaayada jubbada hoose oo ku dhawaaqday xamlo wacyigelin ah oo ay ka faa'iidaysan doonaan dad badan taas oo ka hirgeli doonta dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada weliga oo xamlada faahfaahiyey iyo saadiinta oo soo dhoweeyey ayaad dhegaysan doontaan bannaanbax looga soo horjeeday dil loo geystay nin ganacsada ah oo ku sugnaa duleedka muqdisho oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ehelada ganacsadaha oo cadaalad dalbaday ayaad dhegaysan doontaan cabdimaalig muuse coldoon oo ka hadlay shirkii dowladda federaalka dhowaan muqdisho ugu qabatay wadaaddu ay isaga keentay meelo badan oo ka mid ah adduunka oo isugu jira kuwa ayada taageersan iyo kuwa si toos ah uga tirsan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo sheegtay in xildhibaan daahir amiin jeeso isbaarooyin dhowr ah uu dhigtay gobolka shabeellaha hoose qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaad dhegaysan doontaan waa markaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
aan ku bilowno barnaamijka bannaanbax looga soo horjeestay dil loo geystay nin ganacsada ahaa uu askari ka tirsan dowladda federaalka ku dilay deegaanka ceelasha biyaha ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho ehelada ganacsadaha iyo dadkii saaxiibada la aha ayaa dhigay dibaadbax ay ku dalbanayaan in cadaalad uu helo ninka la dilay askarigii dilkaas ka dambeeyeyna la soo qabto ganacsadaha la dilay walaalihiisa oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in uu ku jiro qaboojiye lacag badanna looga qaato magacayga cabdicasiis xasan guushiyaal dhahaa waxaan ka cabanaynaa maxaan idhaahdaaye dil loo geystay walaalkayga igu weyn cabdicasiis cabdinaasir xasan guushe walaalkay ganacsadow ahaa suuqa bakaaraha ganacsatada maxaan idhaahdaaye ka shaqaysatow ahaa ganacsadow ahaa waxaa lagu dilay ceelasha biyaha waxaa lagu dilay ceelasha biyaha ceelasha biyaha gurigiisa wuxuu ku lahaa xarun karis dharka lagu kariyo gurina waa u ahayd xaruntii shaqaalo joogeena loo imaaday waxaan rabnaayaa la dhahay ninkii mas-uulka ah mas-uulkii marka loo wacayna dhaaway weydiisteen wuxuu dhahay nin aan ma heli karo ee mar kale ii imaada waa baxeen qadar rubisaacay maqnaayeen waa soo laabteen waxay weydiisteen lacagtii nin anay lacag hadda idinma heli karo mana idin sii karo ee markaa walaa idin siina waxaa la foodo waxay dhaheen maxaan idhahdaa haddii idinka xoog aa wadatiin sinta ma dhiibaa u yidhahan wax waa idin ogolaa laakiin haddaa xoog wadatiin wax ma dhiibaay haddaan dhiibayna xanuunkeedu dhadhamiyaa layidhi xabadaa lagu dhuftay ciidana meesha ka dhowaa xarunta ninka uu ka soo baxay dilaaya lixdan lixdan mitir ma dhammeen waxay isu jiraan jegboyntiga iyo meesha lagu dilay ee xarunta ciidanka lixdan tallaabo isuma jiraan marka waa soo daba kareen haddii cadaalad jirto oo ciidanka dhexdiisa waxaan dareemaynaa in raalli ay ugu aheen saddex ninay ahayoo laba jeeray soo laabteen hal ninaana dilay ninkaas waxaan rabnaa in cadaalad naloo keeno laakiin qof dhiiggiisa xaaraam uu kaa yahay inaad ku xadgudubto dil toogasho ah keligaa ku xukunto nin askari ah ka tirsanaa ciidanka ee afar iyo tobanka oktoobar guutadaasu uu xukumo ninna la yidhaahdo nuur dhacdadaas waxay u dhacday si qaabdaran aniga wiilka la dila walaalkay waaye walaalkay haddii la dilay ninkii dilay waa fakaday maanta aad soo dhejisay asagoo dhaawacana aan kuu sheegay dhiiggiisu oo qoyan yahay ciidankaagii waana dilay shacabkii maalin walba dhinacaa laga dilaa saddex maalinoo isbitaal ka yaallaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
way qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanayna cabdimaalig muuse coldoon ayaa ka hadlay shirkii dowladda federaalka dhowaan muqdisho ugu qabatay wadaaddo ay isaga keentay meelo badan oo ka mid ah adduunka kuwaas oo isugu jira kuwa ayada taageersan iyo kuwa si toos ah uga tirsan dowladda federaalka coldoon ayaa weydiiyey wadaadadan sababta ay uga hadli waayeen duqaymaha maraykanka iyo shisheeyaha kala duwan ay soomaaliya ka geysanayaan gaar ahaan koonfurta wuxuu dadka u caddeeyey inaysan wadaadaha u fadwooda dowladda federaalka ka hadli karin arrimahaasi maadaama iyaga qudhowda ay waardiye ka hayaan ciidamo shisheeye oo ajnabi ah ugu dambayntii waxa uu dadka hordhigay hal su'aal oo ah inay isweydiiyaan sababta isku keentay culimada kala duwan ee ka kala socda kooxo iska soo horjeeda dowladda federaalkana ay ku shirisay magaalada muqdisho
shirka culimada soomaaliyeed shirka culimada soomaaliyeed laba qows baan dhex gelinayaa bayna hilaalayn culimada soomaaliyeed ee ka qabsoomay saddex maalin saddexdii maalmood ee la dhaaftay ka qabsoomay magaalada muqdisho khamiistii iyo arbacadii iyo salaasadii socday ee laga soo saaray wadmurtiyeed ayaan ka odhanayaa erayo kooban nimankaa iyaga ahi ee wadmurtiyeedkooda may soo saarin manay diidin manay caabayn kamanay soo horjeesan jaraa'imka xoogaga ajnabigaha ee ay ku samaynayaan dadkeenna rayidka ah xoogaga ajnabigaa jooga muxuu ahaye koonfurta muqdisho xoogaga ajnabigaa jooga oo kala duwan oo reer galbeed iyo afrikaanba leh oo hubkii casrigaa wata diyaarado iyo kaarayaal wata dadkeenna rayidkaabaa la duqeeya raallihaadana lama idhahdo xitaa waynu khaldanay baa la idhahda dadkeenna la beegsadaa rayid madaniyiin cuzal aan hubaysnayn jaraa'im waaweyn baa ka dhaca jaraa'im waaweyn xoogaga ajnabiga ee gaalada ah ayaa duqeeyay dadkeenna soomaaliyeed ee jooga koonfur nimankaa kamay hadal maxay uga hadli waayeen kuwaan jaraa'imka ay sameeyaan xoogaga ajnabiga ciidamada ajnabiga ee lacagteena lagu maalgelisay dadkeena u laayaan culimada soomaaliyeed yaa lahu min ismi jamiil magacuu qurux badana culimada soomaaliyeed maxay uga hadli waayeen oo maxay ka hadlaan oo maxaynu ka fulanaynaa aslanba xubno hudheelka ay degan yihiin ay ku ilaalinayaan xoogaga ajnabiya ciidamo gaaleed baa ilaalinaysa hudheelka aljaziira ee magaalada muqdisho ayay ku shirayaan ajnabi baa ilaalinaya kuwa maxaad ka filaysaa marka nimankaa iyaga ah ee laga soo ururiyey ilaa maraykan ilaa ingiriis ilaa gudaha ee isugu jira suufiya iyo mxuaha ictisaam iyo cid walba leh ayaa waxa waxa weeye waxa cajiiba oo mxuu aha waxa weye isweydiin leh kooxihii kala tagsanaa kooxihii kala tagsanaa waxaa isu keenay maxaa isu keenay ay u soo saareen warmirtiyeed waa su-aalaad tahay inaad isweydiisid
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم xagaaga markaana ku soo dhowaada xalqada afraad ee xubinta caafimaadka oo alaaba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan doctor qorax cabdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo fariista isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa noo soo jeedinaya xubinta ee dhegaysa habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaa jirta aragti ay dadka qaar qabaan oo ku saabsan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxay leeyihiin haddii hooyada malaariyada qabta ay cunuga nuujiso in uu malaariyada ka qaadayo oo uu ka nuugayo arrintaasi maxaa ka run ah bismillaah waa mahadsan tahay hooyada markay nuujinayso haddii malaariya ku dhacdo dad badana waxay aaminsan yihiin inay hooyada laga nuugo malaariyada ama cudurka asaga ah marka malaariyada qaabkay ku faaftaan horta in sheegaynaa marka hore malaariya waxay ku faaftaa inay ku qaniinto nooca loo yaqaano female anopheles oo weliba mid ah dhadiga ah inay ku qaniinto oo kaneecada ah waa mid labo in dhiig qof lagugu shubay dhiiggiisii inuu malaariya qabay saddex in hooyo mandheerteeda ka gudubto hooyo qabtay malaariya cunuga u gudbiso caloosheeda ku jiray oo saas saddexaas xaalad ay ku gudubtaa marka midda la leeyahay hooyo malaariya qabto cunugeeda ma u gudbinaysaa waxba kama jiraan ma u gudbiso naaska loogama gudbiyo saddexdii xilli aan soo sheegay dhiig ku shubis kaneecadoo ku cunto iyo madheerto ay ka gudubto bisaa lagu gudbiya cunug lagu gudbiyaa dadkana saasay ugu dhacdaa marka ma jirto inay naaska ka gudubto ilmaha hala nuujiyo hooyada malaariyada qabto cunuga way nuujinaysaa naaskana kama gudubto hooyadana iska daweyso وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابية
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markaana waa wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir wararka ka imaanaya duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegaya inuu ka dhacay qarax xoogan qaraxa ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka garisbaalley ee duleedka magaalada muqdisho waxaana la beegsaday gaari nooca xamulka oo waday shidaal qaraxaas oo ay mas-uuliyaddeedu sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan ayaa la kulmaya qaraxyo dilal iyo weeraro toos ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana waxaa muuqata inay labajibaareen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka duuqeymo iyo xasuuqyo hor leh oo ka dhacay marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa duqeymo xoogan ka geystay laba madaraso oo ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah kuwaasoo kale ah madrasada nasri iyo sidoo kale madrasada xusnusalaam oo labadooduba ku yaala magaalada khaza waxayna wararku sheegayeen in halkaasi ay ku shahiideen in ka badan shan iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan sidoo kale duqeen ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen xaafadda shacaf ee bariga magaalada khanyunis waxay ku dileen saddex ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kaloo badan lix iyo labaatan ruux ayaa ku shahiiday duuqimo kala duwan oo ka dhacay magaalada khaza waxaa sidoo kale jiro kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan soo gaaray wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay sheegtay in saacadii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda ay deegaano dhaca marinka khaza ka geysteen duqeymo iyo xasuuqyo gaaraya ilaa iyo laba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkay kuwo kalena ku dhaawacmeen dadka xasuuqyadani ku shahiiday waxay gaarayaan in ka badan soddon iyo saddex ruux halkaay ku dhaawacmeen boqol toban iyo siddeed ruux oo kale xasuuqyadan uu dhacay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaana waxay si gaar ah u bartilmaameysadeen dadka qaxootiga ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun shan boqol siddeetan iyo saddex ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad sagaashan iyo kow kun laba boqol sagaashan iyo siddeed ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadaha soo socda suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duuqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddane si arxandarraha u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dabgeystayo khasaaro xoogan uu ka kacay suuq ku yaala magaalada nairobi wararka ka imaanayo magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ayaa tilmaamaya in dab xoogan uu ka kacay suuq ku yaala magaalada dabkan uu ahaa mid aad u xoogan ayaa ka kacay suuqa toy ee ku yaala xaafadda kibeere ee ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed oo kala duwan ayaana ka dhashay dabka waxaana ku naf waayey ilaa iyo afar ruux oo ay ku jiraan ilmo yar sida ay sheegayaan wararka la helayo dhinaca kale dabkani basbeeliye suuqa ganacsi ee ku yaala nairobi ayaa waxay wararku tilmaamayaan inuu saameeyey ilaa iyo laba kun oo ganacsato kuwaasoo goobo ganacsi ku lahaa suuqa ma ahan markii ugu horreysay uu dab ka kaco suuqani ku yaala nairobi bishii lixaad ee sanadkii hore ayeen ahayd markii sidan oo kale dab ka kacay suuqani khasaare ka dhashay uu saameeyey ganacsatada wax ku iibsataa jabhadaha maxaarada iyo oramadoo ku gacan seeray wadahadal layla galan abiy axmed markii ugu horreysay jabhadaha hubaysan ee ka dagaalamaya waddanka ethoobiya ayaa iyagoo midaysan war ka soo saaray dagaalka ay kula jiraan xukuumadda abiy axmed kooxaha fano iyo o l a ee ka soo kala jeeda qoomiyadaha amxaarada iyo oramada ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war dhowaan ka soo yeedhay dowladda etoobiya kaasi oo ahaa inay wadahadal kula jiraan mucaaradka solomon nantina oo ah taliyaha jabhadda fano ee gobolka gondar ayaa abiy axmed ku tilmaamay nin iska qarwaya markii uu maalmo ka hor sheegay inuu wadahadal kula jiro fano iyo o l a ma garanayo cidda wadahadal la gashay mana maqlin wax wadahadal loo socda ayuu yidhi taliyaha jabhadda fano ee gobolka gondar mas-uulkan u hadlay jabhadda fano ayaa cadeymaha uu bixiyey ku sheegay in jidhitaanka shacabka qowmiyadda amxarada uu halis weyn ku jiro sidaa daraaddeedna ay xoogga saarayaan sidii u ridi lahaayeen xukuumadda abiy axmed oo uu ku tilmaamay nidaam faashil ah dhinaca kale jabhadda oramada ayaana dhankeeda beenisay inay wax wadahadal lah kula jirto dowladda ethoobiya waxayna dirtay goodis ah inay sare u sii qaadayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada xabashida ma jirto wax wadahadal lagu socdo ciidamada xoreynta oromiya iyo xukuumadda ethoobiya maamulka abiy axmed ayaana bulshadu ku dhex faafiyey dacaydo maran habaabin ah si uu nafis uga raadiyo waana in dadka oo dhan ay ogaadaan in xilligan la jooga aysan owel e wax wadahadal la geli doonin ayaa lagu yidhi war rasmi ah oo ka soo baxay jabhadda ugu awoodda badan mucaaradka oramada gumaystaha yuhuudda oo duqeymo culus la kulmay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xaqiijiyey in xalay lagu weeraray ku dhowaad toban gantaal oo laga soo riday dhanka lubnaan ururka shiicada ee xisbullah isku magacaabay ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay deegaanadii xooga ku haystaan yuhuudda ay ku garaaceen tobannaan gantaal oo nooca katyuusha taasoo jawaab u ahayd duuqiimaha gumaystaha yuhuudda ay la beegsadeen gudaha dalka lubnaan ilo dhanka ammaanka ayaa sheegay in ilaa iyo konton gantaal laga soo dhiday koonfurta lubnaan kuwaasoo lala beegsaday deegaanada kiriyaad shumuun iyo beyt hilaal oo ku yaala waqooyiga dhulka falastiin ee gumaysiga yuhuudda ku hoos jira malatiriga maraykanka ayaa ku dhawaaqay insaanad malatiri oo dheeriyah u dirayaan gobolka bariga dhexe milatariga maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu saanad milatari oo dheeriyah u dirayo gobolka bariga dhexe taasoo ay ku jiraan markabka diyaaradaha xambaara iyo kuwa wax burburiya xilli ay sii kordhaysa walaaca laga qabo xiisadda cirka isku shareerto u dhexaysa maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dalka iiraan bentikonka ayaa shaaca ka qaaday inay u diri doonaan diyaaradaha dagaalka iyo maraakiib ay kuwa wax burburiya ku jiraan iyadoo wadahadal dhex maray bayden iyo netanyahu ay ku sheegeen in aqalka cadduu ballan qaadayo inuu yuhuudda ka difaaci doono weerarada iiraan iyo ururka shiicada afhayeenka bantikonka ayaa u sheegay suxufiyiinta in maraykanku xoojini doono ilaalinta saligyadiisa gobollada oo dhan islamarkaana taageero difaaca yuhuudda loo fidiyo iyadoo la hubay in maraykanka uu diyaar u yahay inuu ka jawaabay xiisadda sii kordhaysay ee aagaasi kaaloolsan weerar tooreen ah oo ka dhacay meel u dhow magaalada talaabiib faahfaahin dheeriya ayaa laga helayaa weerar mindiyeen ah oo ruux xubaysan ka geystay magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigatay maamulka yuhuudda nin falastiiniya ah oo lagu magacaabo camaar ayaa weerar ka geystay magaalada xooloon ee u dhow talaabiib wuxuuna halkaasi ku dilay haweeney yuhuudiyadda isagoo sidoo kale dhaawacay saddex ruux oo kale war ka soo baxay booliiska maamulka yuhuudda ayaa lagu sheegay in fuliyaha weerarka uu yahay falastiini ka soo jeeda deegaanada daanta galbeed ayna ciidamada ku guulaysteen inay dilaan wasiirka arrimaha amniga maamulka yuhuudda xag jirka sahayuniga lagu magacaabo bin khafiir ayaa tagay goobta uu weerarka ka dhacay wuxuuna yuhuudda ku booriyey dhammaantooda inay ishubeeyaan si ay uga hortagaan weerarada keliya duulimada ah ay fulinayaan dhallinyarada muslimiinta falastiin yair labiid oo isuguna ah hogaamiyaha mucaaradka yuhuudda ayaa fashil amni ku tilmaamay weerarka ka dhacay meel u dhow talaabiib wuxuuna wasiirka amniga ee yuhuudda ku sheegay wasiirkii ugu fashilka badnaa ee soo mara maamulka yuhuudda intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wilaayadda jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo wacyigelin ah oo ciwaankeedu uu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ka hirgeli doonta dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abuuyoonis waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa ku dhawaaqay xamladan iyo waxyaabaha ay diiradda saari doonto بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا إله سبحانه وتعالى بمهد إسكله نوو كلميي مكان كان أو خير كبدن الله هاس أيا أم هدلينينا noogu nimceeyey nimcooyin aad iyo aad u fara badan haddii aan dhahno waa tirinayna aan soo koobi karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuha intaas kadib waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo walaayada islaamiga ee jumada hoose waxaa halkan ka caddaynaysaa in ay ballaabanayso xamle magaceeda la yidhaahdo irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkaas aad waad garanaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamayo qof kasta mas-uuliyadda oo saaran inuu guto xamladan intaas magaceeda lagu sheegay shicaarka intaas lagu sheegay waa xamle oo ka ballaabanayso walaayaadka islaamiga ee guud ahaan gaar ahaanna walaayada aan joogno oo mas-uulka ka nahay ee jubba sufla waxaa loo baahan yahay in si jiddiyi leh aan u dhaqangelino oo howshaasna aan qaadanno oo aan gudinno qof kastana halkii ugu aadan yahay ee ka qabto waxyaabaha oo muhiimka ah in la taabto mamnuucaadka waxaa ka mid ah oo moogtahay xamladan iyo barnaamijyadaas aan ku zuulinayno waxaa kow ka ah teleefonadan oo waaweyn oo moogta arada ku faafay oo fasaadkiis iyo dhibaatadiisna aan halkan ka soo koobi karin internetka ka mid ah waxaa kale ka mid ah muqaadaraadka noocyadiis kala duwan haddii qaadkii ay tahay khamrada iyo waxyaabaha lamadka ah intiiba mukhaadaraadka oo moogtahay oo la isticmaalayo shanta walhaad oo lagu ilaaliyo waxaa ugu horeeyey diinta ugu horreysay wilayatul khamsa waxaa ugu horeeyey diinta ugu horreysay waxaa kale ku xigay caqligiiba ku xigay markan waxaad dareemaysaan dadkan gaalada iyo wahlamada waxaa nooga talagaleen in dadkan ka baabi'iyaan caqligooda baabi'iyaan diintooda baabi'iyaan ciladagooda baabi'iyaan baa ugu talagaleen markaan oo waxyaabahaas oo mogtahay fasaadka aan ka hor tagno gaalada iyo gaala raacyaasha ma ogtahay ay soo guuriyeen oo dhulkan ay keeneen in barnaamijkaas aan meeliska saarno waxaa markaan leenahay guud ahaan walaayada islaamiga jubba sufla dadka ku nool haddii ay yihiin culimmadii haddii ay yihiin salaadiintii nabadoonadii ganacsatadii bulshada kala duwan waxaan leenahay qof kasta waxaa laga rabaa doorkiis ku aadan in awaamirtan iyo howlahan socdo qorshahooda iyo qaabkooda iyo waktigoodana oo la fafaahi doono in qof kasta doorkiis ka qaato waajib oo saaran weeye in markaan dadaalno oo isgarab qabsano far keligeeda waalidaa mogtahay faara bixiisamaayna fool ma dhaqdo qof kasta marka waxaa loo baahan yahay inaan dadaalno oo doorkiis aan ka qaato guud ahaan dadka waxaan leenahay in loo dhegnuglaado awaamirta iyo howlahan iyo shaqadan ee soo socdana loo dhegnuglaado leenahay waxa la ilaalinayo waa adaga iska bilaabaysa naftaada ka bilaabaysa qoyskaada ku xijinaysaa ehelkaada ku xijinaysaa qof kasta mas-uuliyadda aad leedahayna in aad ku dadaasho aad gudato xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaam aad dareemaysaan oo muqaadaraadkan iyo waxaan ku hadlaya man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi nabiga calayhi salatu wasalaam oo tilmaamay qof kasta mantaas moogta ayaa ku dhacaysa qof kasta ku dhacaysa qof goona maala tilmaamay man ra'a minkum munkaran falyughayirhu qofka haddii aad aragto munkar waxaa lagaa doonaya haddii aad tahay qof muslim ah in aad zuuliso gacantaad ku zuuliso haddii aad awoodin fain lam yastadiicu fa bilisaani afka ka hadal ka dhawaaq maanta laakiin awood baa haysanaa soomo maanta ugu baa haysanaa awood baa haysanaa waxa noo fulinayso qofkaas markan waxaa loo baahan yahay in aan gacanta aan ku zuulino oo aan ku dadaalno oo waxaan iska baabi'ino haddii qof kasta u istaagana ilaahay idinkiis waxaan waa baaba'aan man arka doono bidn illahi barata subhana watacaala waxaa kale marka walaalayaal halkan oo aan ka sheegaya guud ahaan i gaar ahaanba in dadka maanta oo waxyaabahan ka shaqaynayo oo howshan maanta isticmaalayo mogta muqaadaraadka soo gelinayo an badan iyo an badan iyo an badan waa laidin degey waxaan leenahay namaya waxaas ilahay ugu toobakeen waxaas ilahay ugu wax fiican mahe aad samaynaysaan oo mid ku baabi'inaysaan ilahay ugu toobakeen baan leeyahay barnaamijyadaasna iska dhaaf waxyaabo kale wanaagsan oo aad samayn kartaan ba jire oo ku ganacsi kartaan oo halaal oo wanaagsan ba jire shaqo wanaagsan iyo ganacsi wanaagsan raasada oo maanta iska dhaafa waa kale marka muhiimka walaalayaal in gaar ahaan u taabto in layska ilaaliyo sawirada iyo waxyaabaha ma ogtahay xunxun maqaqaawan iyo waxyaabaha laisku caddeeyo oo laisku rafaadiyo in aad laiskaga ilaaliyo waxaad arkaysaan qofkan ilaahay subxaana wa tacaalaaba wuxuu u sameeyey suurad wanaagsan qofkan waxaan baa isku marmarinaya waxaan baa isku samaynaya isla markii waa isbedela qofkii waxaad dareemaysaa isaga oo moogtahay midabkiis midab aan la soo baxay oo wejigiis bedelmey oo jirkiis bedelmey oo imtixaan ku dhacay oo cudur aan la garanayn ku dhacay markan waxaan leenahay in layska ilaaliyo haweenka gaar ahaan waxaan leenahay waxyaabaha oo intaas oo moogtahay ee aad is leedihiin ama waa laisku qurxina ama kada aad leedihiin aad iyo aad ugu feejignaada ilaahay subxaana wa tacaala quraxa oo idiin siiba qabtaan waxaan waxba idiin soo kordhiyaan aad iska ilaahay baan leenahay caafimaadkiin iyo jirkiin iyo wax kasta waxay u baahan in la ilaaliyo jazaakum allahu khayran guud ahaan xamlada oo hadda bilaabatay waxaa ka dhici doontaa guud ahaan walaayada jubba sufla muxaafadaadkeeda guud ahaan baa ka dhici doonta waxaan markaan leenahay guud ahaan dadka walaayaadka ku nool meel kasta ay joogaan in ka wada qayb qaataan hamradan dhegaysigeeda ku dhaqankeeda dhaqangelinteeda qofkaas marka waxaa laga doonayaa in shaqadaas dardargeliyo qof goone aan ku halayn baa loo baahan yahay jazakum allahu khayran si gaar ah dad culummada ka mid ah waxaa ka mid ah dhaqanka oo noocyadiis kala duwan baa ka mid ah waxaa ka mid ah ganacsatada ka mid ah waxaa ka mid ah dadka la kulmaayo waalidiinta ka mid ah waxaa ka mid ah macallimiintii baa ka mid ah oo moogtahay caruurta iyo dugsiyaha iyo baraayan baa ka mid ah waxaa ka mid ah moogtahay ardayda ka mid ah iskuulka dadka dhaganaay baa ka mid ah waxaa ka mid ah moogtahay dadka la kulmaayo oo guud ahaan mujtamaca kala duwan baa lala kulmaya haddii ay yihiin xirfadleydii haddii ay yihiin baabureydii haddii ay yihiin mogtahay dadka tamaha jiraayo dadka gaadidleyda ayo mogtahay mujtamaca nooc kasta oo kala duwan waa lala kulma don hadi ilahi subxanta ogolaado guud ahaan markaan qof kasta ma hamladan gaarto ma warkan gaaro waxaan leenahay waajibka oo ku saaran inaad dhaqangeliso jazaka allahu khayr waxaan leenahay guud ahaan iyo gaar ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku xiranaano alla tala saaranno ilahi subxana wa tala waa noo fudan jazakum allahu khayran wasala allahuma wasalam ala nabiyina moxamed
intaasi kadib maamulka wilaayada jubbada hoose ayaa kulankii ugu horreeyey la qaatay salaadiinta wilaayada waxaana kulankaas looga hadlay arrimo dhowr ah waa kuwan salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed cabdi duubaa suldaan maxmed deeq suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan axmed nuur mataanow oo warbaahinta alfurqaan la hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كان سوي معني أنك أضياش دغنكا يولايد الجب السفلى وهو الريوالقين الشيخ أحمد أبو يونس حفظه الله iyo makaatiibtiisa kala duwan ayagoo halkaas inoogu sheegay in galabta ay bilaabanayso xamlo loogu magacdaray irshaad ulumma ilaa sabiili irshaad oo keedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati insha allahu tacaala dadka ugu horeeya oo loo yeeray oo macnaha arrinkaas inay dhaqan geliyaan laga rabana waa odayaasha dhaqanka salaadiinta jubbu sufla arrimahaas noo keentay walaayada guud ahaanna ka soo baxay xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahi subxaanahu wa tacaala ha xifdiyo sheekheenna abu cubayda ugu horeeyo iyo makaatibtiisa kala duwan dhammaan insha allahu tacaala annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxyaalahaas waxaa ku jiray waxyaalo mamnuucaad ah oo ummadda alla subxaanahu wa tacaalana oga digay xarakadan si guud ay oga digtay annaga ugu horeyna marka dadka maadaama ay leeyihiin odayaal dhaqan ama salaatiin ama nabadoonno waxaa marka waajibana saaran islaamka wuxuu qaatay oo mamnuucaadkaas inaan ummadda muslimiinta u sheegno kow waxaa ugu horeeya teleefoonadan waaweyn waxaa lasoo saaray teleefoonadan waaweyn fasaadkooda inuu aada u badan yahay iyo dhibaatadooda muslimiinta ay u geynayaan mar haddii muslimiinta ay mamnuuceen annagana waan la qaadanay waxyaalaha islaamka u mamnuucay khaasatan xarakada ee mamnuucday annaga haddaan odayaasha nahayna waan la qaadana arrinka asaga waxaa la diiday oo mamnuucaadka ka mid ah internetka internetka asagana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha mamnuucaadka ayuu ka mid yahay asagana waa qaadannay inaan ka bilaawno nafteenna guryaheenna ehelkeenna wax kas dadka muslimiinta dhammaan inaan oga digno waxaa kaloo waxyaalaha meesha lagu sheega ka mid a muqaadaraadka awal waa la ogyahay inuu muqaadaraadka xaaraam yahay muslimiintana lagala dagaalamay waxaan u sheegaynaa marka muslimiinta muqaadaraad meeshii lagu arko in aan macnaha annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka aan erga nagula imaanayn qofkii loogu qabto muqaadaraadka hadduu noqon lahaa daroogada loo yaqaano kaniinka ama qaadka ama tubaakada ama xashiishada ama khamriga ninkii waxaas wax ka mooda ama ganacsi iska soo geliya ama soo isticmaalaya ee ku qabato xarakada ama ragga arrinkaa shaqada ku leh inaa odayaasha arrinkaa erge aysan aan ka noqonin halkaa ayaa annagana beecadaas ku galnay dadka muslimiintana waa u sheegaynaa biidni illahi tacaala waxaa kale bacaha waa la diiday oo sida bacyaha wax lagu shubo iyadoo loo fiirinayo fasaadka iyo dhibaatada ay u keenayaan deegaanka ama xoolaha ama dhibaatada muslimiinta ka gaarayso waxaa kaloo la diiday dharka oo isagana anshaxa xun dharka macnaha anshaxa xun oo aan alla subxaana wa tacaala usan raalli keen oo sharciga alla subxaana wa tacaala aan waafaqsaneen intaas waxyaalaha mamnuucaadka marka waan la qaadanay walaalaha waaligeenna gobolka uu ugu horreeyey annaga odayaasha haddaan nahay uu inoo sheegay annagana waan qaadanay biidni illaahi tacaala dadka muslimiintana waa oga digaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo qof kasta oo muslim ah waxyaalahan allah subxaana wa tacaala uu inaga reebay inuu qof walbo ka dhaqan ah ama oday ha ahaado ama culamo ha ahaato inaad ka qayb qaadataan ilaahay subxaana wa tacaalana ugu dhowaataan kitaabka ilaahayna u nusraysaan ayaan idin dardaarmayaa nafteydaanoo ka bilaabayo awalan gurigeyga ka bilaabaya ehelkeyga iyo ummaddaa mas-uulka ka ahay iyo ummadda muslimiinta dhammaanteed aan mas-uulka aan ka nahay waxaan leenahay marka arrimahaas allah subxaana wa tacaala oga baqna oo aan ku dadaalno sidaan macnaha aan iskaga joojin lahayn waxyaalaha hadda mamnuucaadka ah xamladan way bilaaban doontaa biidni illaahi tacaala guri kastana way ka bilaaban doontaa beed kastana way ka bilaaban doontaa miyi iyo magaalana waa la tegi doonaa dadka muslimiinta marka waxaan leeyahay loo diyaar garoobo qof walbana ilaahi subxaana wa tacaala ha ka cabsado jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaqiiqatan haddaan odayaasha dhaqanka jubbada hoose nahay waxaan uga digaynaa dadka sida aan maqasheen waxyaalaha xunxunka ah oo ay ugu horeeyaan muqaadaraadka xaqiiqatan waa la nahiyey ilaaha nahiyey laakiin hadda waxaan u malaynahaa walaayada jubbada hoose in ay go'aan qaadatay go'aanka ay qaadatayna waxay la talashatay odayaasha dhaqanka xaqiiqatan waxaa moodaa ilbaabihii aan laga galo odayaashii in la kulmiyo waxaan ku qaadanay waxyaalaha xumaanta in la reebo oo ay ugu horayso fisqiga xumaanta jaadka sigaarka tubaakada go'aankaas xaqiiqatan wax irga ah oo noogu furan ma leh haddaan odayaasha dhaqanka jubbada hoose nahay waxaana leeyahay haddii ilaahay dadka waxaan aga digayaa ilaahay subxaana qaadirka ha ka cabsadaan haddii hadda maanta laisleeyahay shabaabaa wax reebta ama xarakaa wax reebta ma ahan ilaahay yaa reebay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamri waalmaysari fajtanibuuh ilaahayaa dhahay xaqiiqatan waxaa ah in laga fogaado wixii ilaahay dhahay inaan annagana ku dhaqaaqno maanta waxaan u malaynayaa aniga odayaasha dhaqanka ka mid ahay waxaana iska nahiyey hadda ka hor inaanan ka ergeed doonin qof loo soo qabto oo reerkayga ka mid ah balwad xaqiiqatan waana ii dhaqan gashay maalinkaan ergeynaya ilaa iyo maalinka maanta ah oo si guud xarakada ay go-aan u qaadatay wax aan ka ergeeyey oo balwad ah ma jiro haddana waxaan leeyahy insha allah dadka aan sida guud odayaasha u nahay degmada ama agagaarkeeda dadka ku nool waxaanal ka mamnuucay oo baycanal ku galay inaanan ka ergeynin cidda balwad isticmaasho waxaanal ka ergey oo bal bayco aan ku galnay dadka dharka xunxunka wato owlaadda timaha xun loo jarjaro qaababka xun kole insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaaho waaligaa faahfaahiyey intaas odayaasha dhaqanka haddaan nahay xaqiiqo waaye kama ergeyn karno ciddii isdhehaysa oday hebelaa ii joogo xaqiiqow nin walbow maantay kula aadan tahay oo aad isdabaqabasho leedahay haddaba waxyaalaha ilaahi subxaana qaadirka uusan raalliga ka ahayn ka fogaaw maanta wuxuu ka dambeena ma kaga ergeyn doona haddii ilah yidhaah weliba shakhsiyan haddii ilah yidhaah shakhsiyadeeda horaan uu diiday haadaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أول إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا مهدنا الله يسغناتي ما أنت waxaa joognaa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maadaama aan nahay odayaasha dhaqanka jubbada hoose waxaa maanta maamulka gobolka jubbada hoose asnoo qabtay xaflad oo xamle ka soo baxday xarakada arintaas fulinteeda iyo sheegitaankeeda iyo qodobo fara badan laga soo saaray maadaama aan nahay odayaasha waan la guddoonnay sida moobelada waaweyn iyo diishishka daroogada faraha badatay oo danka aad loogu camamay iyo alaabta ama dharka oo calaamooyinka gaalada leh ama daawooyinka qaarkooda calaamooyinka gaalada leh dhammaantooda si loo jooji lahaa loo ciribtiri lahaa maamulkii waa la qaadanay oo gobolka jubbada hoose oo isna guddoominayo waaliganya sheekh abu yuunis iyo makaatiibtiisa dhammaan waa la kulannay iyo maamulka degmada jamaame maadaama aan nahay odayaasha dhaqanka jubbada hoose waxaan ballan qaadnay in aan zuuli doonno wixii ka soo baxay xarakada guud gaar ahaan gobolkaasna soo gaarsiiyey muqaadaraad iyo waxyaalaha xunu dhammaantooda waxyaalaha laisku caddeeyo wax dalka fasahaadiyo dhammaan inaan ka hortagno awada zuulino gacmaha isqabsanno meel kasta oo guri islaamka isku yaalo walaayada ay ka taliso jubbada hoose inaan gaarno gacanta alla galno gacanta ayaan ku zuulino ayaan ballan qaadnay waana la qaadanay insha allah waana fuli doonaa ilaahay idinkiisa maalmaha nagu soo socdo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka waxaan leenahay annaga haddaan nahay golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoosey ee odayaasha jooga degmada maxaafadada jamaame salaadiinta waxaan la qaadanay walaayada in waxyaabaha awaamiirta ay noo keeneen hadday muxarimaad yihiin iyo hadday manhiyaadba yihiin si guud wixii shareecaduba aan waafaqsaneen in lala dagaalamo hadday gacan tahay hadday lisaan tahay haddii qalbiga oo laga nacay ay tahay marka waxaan leenahay wax badan waa la sheegi jiray tan way ka gadisan tahay waxaa galabta beeca ku galnay arrinkaas awal in annaga kanay aan ka bilaabi doonno guryaheenna insha allaahu waana arrin insha allaahu wixii hore la maqli jiray ka gedisan waa arrin insha allah degmada tuulooyinkeeda iyo degmooyinka jubbada hoose oo dhan ka dhici doono iclaamka markuu idin soo gaaro waxaan leeyahay marka ummaddaas aan mas-uulka oga nahay xarakatu shaawal mujaahidiin oo annaga aan u tabalino umuurahooda berri hadday isku halaynayaan in annaga ergi aan ka noqon doonno ergi way soo dhammaatay xarakada arrinkan maxaa la dhahay ugu yaraan lix iyo toban sano shan iyo toban sano toddoba iyo toban sano ayaa laga digaayey hadda waa gungaarkii ugu dambeeyey gogoldhig iyo war isu sheegid waa la soo dhaafay marka waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah islaamku waxba nooma sheegin odayaasha nooma digin ma la dhihi karo berri hadda waad maqlaysaan iclaamka idin soo gaari doono kii aan raadiyi dhegaysan maxaa la dhahay deriska ayuu ka maqli doonaa insha allah arrinkan waa arrin dhab ah waa arrin masiiri ah waa arrin diin ah arrin layska yidhaahdo maahan waxaan leeyahay kuwa muqaadaraadka soo geliyay si khaasatan hadda meesha annaga aan ku leenahay si guudna waan wacyigelinaa si qaasna degmada jamaamo iyo nawaaxigeeda ragga muqaadaraadka keena waa la yaqaanaa hebel iyo ina hebelaan u naqaanaa insha allahu ma reeban doono wax badan hadduu ilaahay uu soo ceeb qariyey annaga galabta salaadiinta haddaan nahay beecaan galnay beecadan insha allah waa ka dhammayn doonnaa waana ka run sheegi doonnaa ilaahaan ugu run sheegi doonnaa wixii aan soo qaadnay oo mas-uuliyad oo halkaas naga soo raacay sida ilaahay ugu talagala insha allah waan u gudan doonnaa waana waajibaadna saaran mana naga dhici doono ilaa kan ugu dambeeyo annaga aan naqaano oo ummadda diinkeeda ka fasahaadinayo oo lagu soo mashquuliyey hadday jaad tahay hadday tubaako tahay ma noo kala gedisan kullu khamrin muskarun waay tubaaka ugu yaraato insha allah biidni illaahi alkariim warkayga waxaan ku soo koobayaa ninka hadda gacanta kula jirow faraa kala bax nin aad isku halaynayso ama suldaana ama nabadoon oo kaa ergeyn doono ma jiro maadaama uu ku soo gaaro wacyigelintan hadda annaga aan hadlayno wax kaaga dambeeya male insha allaahu intaas ayaan ku soo koobayaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم xildhibaan suhuur xaaji oo ka tirsan baarlamaanka ayaa daahir amiin jeyso waxa ay ku eedaysay in isbaarooyin dhowr ah uu dhigtay gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo lagu dhibo dadka lacago baad ahna looga qaato ka bilow walaweyn ilaa iyo abbaa iyo bakool ilaa iyo gado oo lagu dhibaateeyey isbaarooyinka ka jiro ka bilow walaweyn ilaa iyo saddexdaas gobol aan soo sheegnay sida runta ah isbaarooyinkaas dhibaato weyn ayay ku qabaan hadday yihiin gaadiidleyda iyo hadday yihiin dadka degmada ku nool waayo maalin walba waxaa ka dhasha shaqaaqooyin iyo dagaal oo ay sababtay isbaaradaas isbaarooyinkaas oo loo dhigto gaadiidleyda u kala gudubto gobollada aan soo sheegnay saan ogsoonnahay waxaa ka soo gashay gobolka hiiraan beledweynaad degan tahay guriga adi aad degan tahay toban kilomitir ee al-shabaab joogeen maxaa ula dagaalami weyse kuwaas niyo war wax adaa lahaayaa warqadaha isbaarada lagugu soo tuurayaa lahayaa nambarada lacagta lagugu soo tuurayaa lahayaa baawuurta daraad lagaa gubay meesha yaallay isbaaradaa ka gadatay nin yahow qaato cal dariiq islaan ma ahan haddaa adiga oo beledweyne lagaa soo safriyey inaa wallaweyn isbaaro aa ku qaadatid taas horta waxa waaye annaga sabarkeenna iyo inaan dad ma aragta sabar badannahay aa ku heshay dadkaas meesha waxaa u geysatay isbaaro nimanka ciidanka meesha joogana raalliyay ka yihiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم guud ahaanna caawa waa iga intaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين